markii laga hadlayo daawooyinka daroogada ah dadka maandooriye ahaan ay u isticmaalaan waxaan rabaa inaan u sheego daawooyinkaas gebi ahaanba dalka waa ka mamnuuc qof soo gadan kara ka ganacsan kara siina iibin kara runtii ma jirto oo aanan ka haysanin warqad wasaaradda caafimaad hadday ahaan lahayd amarka warshada soo samaynaysa ee dibadda ku taallo ganacsatada gebi ahaan waa ogyihiin haddii waddo qaldan aad ku soo gadatid dawo qaldan oo dalkan aan loogu talagelin oo maandooriye ah waxaad ku talagelaysaa inaan kaa qabanayno annagoo isticmaalayna laamaha amniga hay-adaha canshuurtan ayaa canshuur ka qaadin daawo maandooriyaha dalkaneeto inta xaddiga loogu talagalay dalka ee dawada loo isticmaala waxaa bixisa wasaaradda caafimaadka ayadoo warqadihii lagu soo gadan lahaa iyo wax walba ay diyaar yihiin inta aanan warqadaha haysanin ee keenaya maandooriyaha waxaan idin sheegayaa runtii eh, inaad ka waantoodaan xoolihiinan aan mar kale ku khasaarinin inaad soo gadataan hadda kadibna dalka uusan soo geli karin daawo maandooriye ah aana lagu qaban doono dekadda ama eelaboorka